الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا bal sanadku kolley waa dad soo noqnoqdo kitaabka horen aan usoo wada aragnay weliba marar aan soo wada aragnay wuxuu saxaabiga cabdillaahi bni zayd ibnu caasim yidhi anna rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam lama fataxa marka uu furtay xunaynan xunayn ee adigu dagaalkii xunayn dee intuu dhammaaday ilaahayna nasrigii iyo qalabadii rasuulkii ilaahay iyo muslimiintii uu siiyey uu kana soo laabmay daa'if ayuu qasama qaybiyey alghanaa'ima hanaa-imtii iyo xoolihii badnaa in hore usoo maray bal mablaqoodii sabigii iyada waa sii wada daayey ayuu qaybiyey fa acdaa wuxuu siiyey almualafata almu'alafata quluubuhum dadkii quluubtooda lasoo dumayay ee adigu markaa islaamkoodu aanu adkayn ayaa wuxuu siiyey xoolo aada u badan horeynu usoo aragnay fabalaqahu waxaa gaadhay oo rasuulka ilaahay soo gaadhay ana alansaara ansaari yuxibuuna inay jecel yihiin ay doonayaan an yusiibuu inay asiibaan maa asaaba annaasu dadku waxay helaan ay helaan ee kolley waxani waa maal dadkuna maal way jecel yihiinba markaa waa shay dabiiciya kol hadday iyagii halkii kaba qadeen inay iyaguna wax helaan dadkii ama quraysha noqdee markaas soo islaamay muslimat lfatxi ama dadkii kale dee waxa weeyaan iyaguna odayaashii iyo sanaadiidii najdi iyo meelaha reerihii kale ee carbeed ahaa ayaa xoolihii rasuulka ilaahay si uu bal islaamkii u jeclaysiiyo ugu suga dadkii kale atbaacdooda ahay hogaaminayeen khaasatan nimanka najdi kaba yimi iyo qabaa-ishoodiina saa ay dee islaamkii hagaag uusoo wada galaan buu siiyey laakiin dadkii markii hore mu'miniinta imaankoodu toosna ama muhaajiriintii ha noqoto hore ama ansaare iyaga iimaankoodiibuu ku daayey laakiin dee maal waa la jecel yahay oo waa shay dabiiciya inay iyaguna doonaan inay wax kaba helaan hadalla yidhaaheen waa tii oo hadalkan kaba keeno barhkood khaasatan shubbaantoodii ay yidhaaheen markii loo sheegay rasuulka ilaahay ayuu ururiyey saynu soo marray waa xadiidkii hore iyo duruqdiisi iyo riwaayaadkii kala dunaayee bal ama axaadiistii kuba soo aroortay mawduuca aynu soo aragnay faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay fakhadabahum waa u khudbeeyey faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey wa asnaa calayhi waanu ammaanay ilaahay buu ku xamdiyey oo uu ammaanay ilaahay uma qaala wuxuu yidhi khudbaddii dee markii uu taa ku furfurtay yaa macshar alansaari ansaarey alam ajidkum wuxuu tiriyey rasuulka ilaahay waxyaalihii dee badnaa ee nicmooyinkaba ahaa ee ilaahay ugu nicmeeye islaamnimadkan ay islaameen iyo rasuulka ilaahay ay raaceen ay kuba heleen oo wax loo dhigo oo maal ah iyo adduunyo iyo carad adduunyo aanu jirin tii buu horta xusuusiyey oo wuxu uhi alam ajidkum miyaanan idin helin oonan idin iman dulaalan xaal atiin dad hallowsan oo waa jamcu daalin ee shirki bay ku jireen dadka asnaamta caabudayeen taasoo fahadaakum allahu bi ilaahay uu idin hanuuniyey bi aniga sababtay waa raacitaankii ay raaceen rasuulka ilaahay rumeeyeen baa ilaahay ku hanuuniyey dee waa ka mu'miniintii ay noqdeen dadka adugu dee ansaarba wacaalatan ay ti ayay dulaalan bay ku cadfanto alam ajidkum miyaanan idin helin caalatan xaala kawnikum caala idinkoo caydh ah oo dee beerahooda ay beeranayeen iyo timirtaa mooye wax kaloo ay lahaayeen may jirin balsan qureysheed tijaaro ay dee meelaha ama ay yeman u kacaan ama dee taas waxyaalaha loo keeniyay ama shaam ay u kacaan may jirin wax kalena may lahayn caalo ah oo fa aqnaakum ullahu bi ilaahay idinku qani yeelayo dee rasuulka ilaahay markay raaceen islaameen ee iyo rasuulka ilaahay dee jihaadadii kala qeyb galeen khanaa'imtii iyo xoolihii la helay iyo bilaadii la helay baa dadkii ugu dee aad bay ugu intifaaceen sida dadkii kale la midkaa muhaajiriintii iyo dadkii muslimiintaaba ay ugu intifaaceen oo khanaa'imtii la helay ay qeyb kaba ahaayeen ama dad kaba iyagaa u badnaayeen fayii imanayey bilaadii la furtay sida khaybar iyo dee dhulkii markaa iyaga ee kharaajkooda iyo wixii kasoo baxa qeybtooda iyagoo ay qeyb yeesheen taas bay aqniyo kuba noqdeenoo idinkoo caydhoo rabbi markaanu idinku qani yeelin arrin kale waa mutafariqiina miyaanan idin helin waanan idin iman mutafariqiina xaalatiin kuwa kala tagsan oo iyagu dhexdooda cadow ah islaayo dee sanado badan ayay isleynayeen inay aws iyo khasrij isu leynayeen waa sanado aada u badan bay ahayd bay barhkood yidhaha boqol iyo ziyaado sanadood bay ahaydba dagaalkii bucaadna uuba dambeeyey fajamacakum allahu bi ilaahay uu idinku jamciye fajamacakum uu idin jamciye allahu bi aniga sababta idinku jamciyo markay dee rumeeyeen rasuulka ilaahay raaceen ayay mid noqdeen oo al markaa ansaar guud ahaanba magacoodii calamkaa uu noqday oo dadkaa midka keliya ay noqdeen dee taasna waa nicmo nicmada ulfadu kaba weyn nicmadan maalkee ay dee markaa hore wacaalatan faaqnaakum allah nicmadii iimaanka ugu weyneyd taa ay mu'miniin noqdeen ay shirkiga iyo gaalnimo iyo naar kaga badbaadeen haddana nicmadan ulfadu ee ulfa si loo helo islaax loo helaaba xoolaa lagu bixiyaa oo xamaaladii aynu soo marnay waxa weeyaan qabiis oo kale iyo uu taxamulayo waa dad si loogu heshiiyo xoolaha waxaa loo bixiyaa si midnimo iyo isku duubnaan iyo ulfo loo helo oo xooli iyadaa kaba weyn tiina waxay noqdeenba taas waana ti ilaahay subxaana watacaala dee sheegay haddaan ilaahay subxaana watacaala isagu anu dee waxa weeyaan walow kunta fadlan kalid qabri lafadlu min xawlik iyo haddaan ilaahay jamcin de hadduu dhulka oo dhan waxa kusugan bixiyo inaanu isagu ururin kareen o isu geyn kareen onu midayn kareenba nicmooyinkaa waaweyn islaamnimo ay kuba heleen taasba miyaydaan helin bu yihi maxaa keenay canaan iyo adduunyo yar ina dee aad waxyaalaha hadallada tidhahaan wayaquluuna waxay ku qawlayeen marka rasuulka ilaahay uu waxdee yidhaahaba allahu warasuuluhu amanu ilaahi iyo rasuulkiisaa gallad badan oo dee anagu waxaanu qabanay wax sidaasa maaha maniga iyo imaka amanu waa afcalu tafdiil min almani manaa fadliga badan iyo gallada badan ilahi iyo rasuulkiisa ayay usugnaatay oo anaga nagu leh faqaala rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh alaa tujiibunii miyaydaan ii jawaabahayn oo miyaydaan ii jawaabay mala nusooyinka qaarkoodna laa tujiibunanii way dhacday kolleyna waa iska arrin de caadiyo ama wax macruufa xagga dee naxwo ahaan oo meesha laba nuun baa isugu yimi oo nuuntii nuun ulwiqaaya iyo nuuntii nuun rafciya ficilka uu marfuucooga kuba ahaa ee markay laba nuun saa nuun ulwiqaaya nuun rafci u kulmaana waa caadi in laba gooyo waa shay banaan in la gooyo nuuntan nuun rafci ay iskaba go-do iyadoona hadda naasib jirin jaasimna jirin oo dee kolley waa meelo marka naasib jiro ama jaasim jiro nuunta waa la gooyaa nuunu tawkiid iyaduna marka ay dee ficilkii taa waxa weeyaan ay gashona waa tanoo nuuntii rafcadu way dhacdaa waxaa kaloo dee halkan oo kale laakiin labada xaala ay banaan tahay marka nuun alwiqaaya ay ficilkiisan oo kale de ama ay raacdo dee ya lmutakalimika ya-dani ay kaba dambayso iyaduna waa la gooyin karaa way banaanta waana la sugi karaa afarta xaalo waa afar qiyaasay iska noqdaane dee wixii kolkol baan iyadoo midna jirin nuunu rafci ay dhacdaaye laakiin taasi dee kolley waa wax samaaciya una qiyaas ma faqaalo waxay idhahen allah warasuulu aman miyaydaan maxay igu jawaabi weydeen ilaya rasuulkiisa amanaa iyo gallad badan iyagunba usugnaaday bay idhaaheen faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay amaa inakum idinku amaad waa ti adaadtu istiftaaxaydun low shi'tum haddaad doontaan an taquuluu inaad tidhaahaan kada wa kada saa iyo sidaa wa kaana min alarimi kada wa kada arrinkana xaggiisa waxaa ka adiya waxaayo waxaa waay dee laa qultum waana dee xaqna waa u lahaydeen waana odhan lahaydeen oo macnaa rasuulka ilaahay baa iyagii buu leeyahay haddaad dee waxyaalihii aad qabateen ee idinka xaggiina kaba yimi aad sheegataan oo tidhahaan waxaas iyo waxaa iyo waxaasaan samaynay rubbaa ku sheegi laydeen oo beenna maydaan sheegteen waa taa weeye waxyaalaha qabateen waxaa dee kolley marka la eego kutubta siirada iyo xadiisyada marka kutubta xadiidka barhkood ba alfaadaaba yimi halkan xadiidka kuba yimi markii rasuulka ilaahay maalintaa laba hadlayey oo umuurahan imika halkan kada wa kada iyo kada wa kadaada ay kinaayada ay kaba tahay bayaan iyo caddayn ay ugu sugnayd ama tafsiiro ee waxaaba odhan lahaydeen oo markaas waxa weeye ji'tana dariidan fa aaweynaak adigoo lagu soo saaray oo lagu soo mastaafuriyey ama lagu soo saaray baad noo timo hoy baanu ku siinay markaa taasoo ta waji'tanaa khaa'ifan faamanaak adigoo cabsanayay ba oo taas aada noo timo waan waxa weye waji'ta waa makhduulan fanasarnaaka adigoo dee lagu hoojiyey cid ku hiilisa aada weyday ayaad noo timiyo anaguna waanu ku hilinay taasaa odhan laydeen de wa markaas horna waa ku sheegi laydeen taas oo kale may bay idhaaheen allah warasuuluhu aman rasuulka ilaahay markuu tiriye umuurahaas wa kaana min liashyaa ashyaa baa rasuulka ilaahay halkan sheegay cadadaha uu tiriyey oo cabaad ibnu tamiim markuu xadiidkan cabdullahi ibnu zayd kaba soo naqlinayay zacama uu sheegtayna camrun camr uu sheegtay anlaa yaxfaduhaa eeyaanu shaniye laa yaxfaduhaa inaanu iloobay oo aanu xifdisnayn lakiin waa taa riwaayaadka qaarkood iyo kutubu siyar iyo waxa dhacay aan sheegnay oo waa hadaladaas oo macnaa waxa weya liashyaa cadada faacilka waxaan ka dhignay cabaad ibnu tamiim waayo camr baa xadiidka ka warinaya camr ibnu yaxya weeye ibnu cumaarata ayaa cabaad ibnu tamiim oo adeerkiiba adigu dee kollay qoyska kaba warinaya markaasaa muxuu sheegtay ashyaa buu tiriyey cabaad laakiin camar baa wuxuu sheeganayaa inaanu xifdisnayn oo uu iloobo cumar baa le anigu ashyaadaa dee uu tiriyey ee halkan ahayd ee rasuulka ilaahay uu isagu sheegu lahaa waxyaalahaasaa odhan lahaydeen runna waa ku sheegi lahaydeen taas baa waxa weeye uu leeyahay camar waa iloobay oo imaka m camr ibnu yaxya ibnu cumaarata cabaadse waa tiriye wayaquuluuna markaa haddaba waxay iy faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay isagoo de waxay helayaan inuu ka wen yahay waxay dadka kale heleen u sheegayo sidaynu axaadiis yaro kusoo maray ama riwaayaadkii hore de kolley xadiidkan cabdullahi ibnu zayd waa xadiisyadii hore iyada ruwaad kale ama saxaabo kalea warinaysay sidan horeba usoo maray waa xadiis anasiya baynu inta badan inagu soo noqnoqonayo kan cabdullahi ibnu zayd weeye lakin waa isku mawduuco wax keliya ka wada hadlayaane alaa tardawna miyaaday ansaari aydaan raalli ku noqonahayn oona idinku filan weeye an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaa'i walibiri waa jamcu shaatin kolley shaatadna waxaaba idhan mudakarkiiyo muanadka way ku dhacdaa adhigiiba haddaba waa neef adhiya iyo oo riwaaya waxaa kuba yimi de bal masalan bishaati walbaciir malaa lafdiga bukhaari oo kale shaato oo la ifraadiyo iyo baciir oo halkan dee ibilki isaguna dakar iyo unsaba ku wada dhaca inay dadka adigu ay la tagaan un de ina waxaan la qaybsaday adhina waa jiray geella waa jiray dadki sadigii waa la celiye haddaba inay adigu kaxaystaan dadku waxaan ay heleene ama geela ama adya guryahoodii kula noqdaan ee waana berri wax muddo un ay ku intifaacayaana iskaba dhammaanayo carada dunyo suulayo weeye oo watadhabuuna idinkuna la tagtaan birasuulillaahi rasuulki ilaahay sala allahu alayhi wasalam ilaa rixaalikum guryihiinii rasuulki ilaahay waa dee kaxaysataan uu isagu gurigiinii ku degaya uu noqdo ee xayanna waa deganaa intii dambe cadalhijra mayitanna waa ka dee daartiisii iyo waxawey masjidkiisi iyo qabrigiisiba watadhabuna birasuulillahi ilaa rixaalikum markaasaa rasuulka ilaahay yihi shay dee maqabo weyn iyo fadiilo weyn ay ugu sugan tahay alansaar bal dee riwaayaadka qaarkood xadiidkana waa u daceeyo ilaahu ansaar unaxariiso abna alansaar unaxariiso abna abna alansaar unaxariisona waa yihi waa ducada maqbuulka alansaaru ansaari shicaarun shicaar weeye waa adiga dadka asxaabtayda gaarkaa iyo khaasadayda aniga ii dhow weeyaan wannaasu dadkuna disaarun shicaar asalka hore luqada waxaa la yidhaahaa marada jirka xigta ayaa la yidhaha marada hoose ayaa shicaar la yidhaha waxaynu soo marray xadiidkii markii rasuulka ilaahay inantiisii la maydhayo umucadiyo oo kale markuu yihi ogeysiiya marka aad dhamaysaan inuu dee xiqw waa guntigiisii buu siiyo u yihi asharnaha iyaho laftigaasaynu soo marray macnaa uga yeela shicaar marada xigta jirkeeda xigaysa ka dhiga oo marooyinka kale ha ka sarreeyeena ku kafnaysaan taas baynu soo marray shicaarna markaa waan soo sheegnay markaa shicaarna marada hoosaa la yidhaha disaarna waa marada sare marada sare ayay dihaar noqon shacaarna umrada jirka ku xigta marka macnu muxuu noqonayaa de dadkii iyagu markay yihiin ansaar saa shacaarku jirka u yahay bay u yihiin oo waa khaasadiisii asfiyadiisi iyo bidaanadiisii weeye oo dadkii kale o dhan way ka xigaan weye marka dadkii kale o dhan dadka kalena disaarka iyo marada sare oo kale ay noqonayaano markaa dadka kale o dhan way uga dhow yihiin oo de waa min manaaqibihim iyo fadaailihim horena waataynuu soo marnay iimaanka aayadiisuba inuu xubul ansaar yahay kitaab limaan baan kusoo marnay nacaybkooduna inuu markaa calaama nifaaq yahayba alanصaaru shicaaru wاnnaasu dihaaru walowla lhijratu hijradu haddii aanay jirin oo hijradu tii horeysay aanay ahayn rasuulka ilahi muhaajiriintii bukamdi oo kasoo hijroode lakuntum mrian min ansaar de hijradii waa siba waa sifo ama wasfi diiniya weeye lama bedeli karo oo dee rasuulka ilaahay ma bedeli karayo waa wasfi diiniya haddaba hijradaa ii horeysay haddaanu jirin waxaaban ahaan la shaksi ansaar kamida tanna waa si dee rasuulka ilahay dee shacaarkiisa iyo khaasadiisi ay yihiin un walow salaka الnaasu waadiya washicba lasalaktu waadiya alansaari washicba horeynuu soo maray intana inta dambana waan soo maray inakum idinku satalqawna bacdi waxaa la kulmi doontaan aharatan waa eexasho iyo idinkoo dadka idinkuba kama mudantihin laydinka fadilo wixii aa qeybta ulahaydeen laydinka qadiyo o dad kale laydinka horreysiiyo fasbiro iaarka is-isaarkaa baan ujeedaa kaas iyo asarada iskaga adkaysa ku sabra xataa talqawni cala xawl halkaasaa jaziinii ku helaysaan insaafkiina aad kuba helaysaan ee ilaa xawdka igula kulantaanba wey kolley xadiidka qaybihiisa iyo macfuunkiisa guud waa waxaynu soo aragno dee casharkii hore oo dhamiba ama intii saasun baabu ahaa qaaliban xadaثna زhayr بن xrb وcثman بن abi shaybata وإسحاq بن ibrahima qaala isxaaq akhbarana وqaala aakharani xadaثana kolley haatan waan soo aragnay isxaaq inuu akhbarana gaaliba isticmaalo ama suu xaafid meela ka cabiro fatxulbaariya daa'iman ba walow de aan leenahay waa gaalib kolley marka lakiin ninku waa jariir بn cabdilxamid bay saddexdooduba kaba wada warinayaan can mansuuri can abi wailin can cabdillaahi qaala anahu qaal cabdillaahigani waa cabdillahi bn mascuud kolleyna waxaa jirta qaacido dee kutubta musalaxa aimadu ay kuba sheegaan baa jirta xagga marka la eego haddii uu sanadka dhexdiisa isagoo saxaabi laakiin ruuxu yahay cabdullaahi oo waan mansuub ahayn ama saas oo kale dee saa keligii iyimaka uu yimaado oo waxaa dee qaacidadaasi ay tahay sanadku hadduu sanad reer kuufa a yahay macnaa eeg cidda kasii dambays ka soo horeysa isaga hadday reer kuufa yihiin cabdillahi waa cabdillahi bni mascuud oo cabdillahi bni mascuud imakana abu wail waa shaqiiq ibnu salama iyo mansuur iyo adigu waa qolooyinkani waa reer kuufa ama abu wail waa reer kuufa haddii sanadku uu yahay sanad reer maka ah ma makiana cabdillahi bni zubayr buu noqdaa sanadku hadduu sanad reer madiine a yahay cabdillaahiga idlaaqan cabdullahi bni cumar weeye sanadku hadduu reer basre yahay walow markii dambe dee degaankiisu madiina haddana maka iyo daif uuba badnaa ilaa uu daif kuba dhintay laakiin basre waktigii khilaafadii cali bn abi aalib ama amiir almuminiin buu isagu waali kolka ayuu kaba ahaayo oo cabdillahi bnu cabaas ayaa isagu sanadku markuu basriya laakiin markuu sanadku reer sham yahay ama reer masr yahay arrinkuna saxaabi yahay akhirka xadiidka dee ama saxaabiga xadiidka warinaya uu yahay reer sham ama sanadku ama masr yahayna kaa wuxuu noqdaa cabdillahi bn camr bn alcaas kolleyna bal iyado saa ay wadayiin ba alfiyada sayuudi saddex bayd ayuu umuuraha kuba sheegay alfiyada sayuudi meelaha dee marka la gaadho oo qaybtan mutalifka dabadi ama mutafaq muftariqba meelaha bal waa marka waxaan leenahay sanadkan waa sanadki reer kuufa qaybta dambe oo cabdillahi bn mascuud weeye qaala wuxu uhi cabdillahi bn mascuud lama kaana markuu aday yowma xunaynin maalintii xunayn markay ahaatay dagaalkii xunayn uu dhacay hanaaimtiina la qaybinayay dee kolley maalinta nafteedii maahay oo markay ghazawadii dhamaatee daaif lagaba soo noqday jicraanana wuu ku qaybinayay ayuu aahara manaa fadala weeye uu fadilay maanta uu mudnaantii iyo tafdiilkii siiyey rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam naasan fi lqisma dad dee waxooga ahaayaynu barh kaba soo maray quraysh bay lahaayeen muslimat lfatxi barhkood sida safaan oo kale weli markaan islaaminba iyo rag kaloo iyaguna sanaadiidii najdi iyo meelahaas ba ahayd odayaashoodii ayuu rasuulka ilaahay qaybintii ayuu kaga fadilay asxaabtii dee ragganba dariiq sababtooda ay kuba soo islaameen iyo jihaadkood fa acdaa waa siyaalo qarcabna xaabisin mi-atan min alibil hore inuu soo maray qaara ninkuu yahay wa acdaa cuyaynata mila dalika cuyaynata bnu xusinna intaa in leeg buu siiyey wa acdaa unaasa min ashraafi alcarabi rag kaloo carab odayaashoodii iyo ashraaftoodii iyo madaxdoodii kaba midana geelaa badan iyo xoolaha badan buu siiyey wa aatharahum ay fadalahum yowmaidin iyaguu ku doortay oo ku horeysay u kama fadilay fi lqismati xaggii qaybinta faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi wallahi ina hadihi laqismat ma cudila fiiha barhkood baa waxay kuma fasireen ina inoo dambeeyo dulkhuwaysara tamimi inuu yahay wallahi baan ku dhaartay ina hadihi laakiin taasay kuma fasireen se xadiidkan duruqdiisa kaasi waa nin reer tamiima waa hadalkiisna waa inoo iman doonaa waayo inagama dheero kollay caawa khawaarij iyo shuguntood baan kuma jiraynaa casharkan iyo kaka dambeeyaba bal waxaa la arkaa kutubtan waxa weeyaan usuusha ah khawaarij iyo sifaadkood iyo umuuraha ku tacalluqsan say muslim halkan ugu urursan yihin meel ay saa ugu urursan yihin ba inaanay kuma jirin oo casharkan iyo kaka dambeeya waatay nagaba qaadan doonta biidn illahi tacaala waxa weeye se xadiidkan bukhaarina waa la wadaagsaday muslim wuu la wadaagsaday duruq dariiq inoo dambeeya oo imika abu wail waxaa ka warinaya xadiidka mansuur ibn lmuctamire acmash kaba warinaya laakiin muslim aanu dhamayn waayo matnigana imika halkan uu sanadkan iyo dariiqa buu matnigiina la dhameeyey ka dambe ixaalay noqonaysaa oo acmash can markaa shaqiiq ama can abi wail ayaa waxaa ku sugnaa rajulu min alansaar waa nin ansaar markaa kaba mid u ahaa saasna wax dee tasmiyo oo intaa dhaafsani kuma iman meelahani se waaqili ninkaa la yidhahan habeen dhaweyna soo haynay xadiidka haddii aada loogu daciifiyo laakiin markay noqoto siirada iyo khazawaadka iyo umuuraha kollay dee waxa weeyaan aqoon aada u durugsan kuma laha mal ajaanibka dee la tixgeliyo ayaa wuxuu sheegay inuu mucatib ibnu qushayra mucatib ibnu qushayrna waa nin ansaar oo awsa reer bani cawfa camr ibni cawfa laakiin waa nin munaafiqiintii kamid oo lagu yaqaanay nifaaqba bal ninkaasoo hayo munaafiqiintii kamida mucatib ibnu qushayr ayaa wuxuu yihi wallahi ina hadihi waa qaybintani laqismat waa qismo ma cudila fiiha cadli la iman cadaala lama samayn oo dee xashaa meeshii jirto si cadaalaha wax looma qaybin wama uriida fiiha wajllahi ilahay daraadiina waxaan ama weji ilahayna loolama jeedino ilahay daraadii qaybintani may ahayn qaala wuxuu yihi ibnu mascuud baa odhanaya faqultu waxaan idhi wallahi baan ku dhaartay waayo waa arrin aad u khadiiro rasuulka ilaahay markuu cadaalo la-aan iyo tan uu dee uu kuma dacniyayo waa dee waana laakiin arrinkaa munaafiqe dee kolley oo in la ogaado ninkan xaaladiisa la ogaada waa shay muhima arrintana kiibe iyo mahay waa maad nasiixo wuxuu uhi wallahi baan ku dhaartay laukbiranna waan warami rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan hadalkaa u sheegi qaala wuxuu yihi cabdillahi ibn mascuud faataytuhu waan u imi rasuulka ilaah faakbartuhu bima qaala hoosna inuu ugu sheegay riwaayada dambe ayay inoogu iman doontaa qaala wuxuu yihi ibnu mascuud fatagayara waxa doorsoomay oo isbedelay wejhu rasuulka ilaahay wejigiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh xataa kaana kaana ka sirfi ilaa uu sirfi oo kale ama uu ilaa casaaday uu guduuto uu casaaday sirfiguna saadku waa kasirsan yahay markaasay culimada luqada ama aimada luqada kaba soo naqliyaan waxay leeyihiin waa sibqun axmaru tusbaqu bihi ljulud waa wax adigu ay wax ku rinjiyeyn jireen casaa oo harga iyo waxaasay marin jireen oo casayn jiray kolkol dhiigga naftiisana waaba la yidhaha sirfan saa ibnu durayd uu kaba soo naqlanayo dhiigga naftiisa ujeedadu adigu wejigiisi waa casaaday weeye sibqigaa cas oo kale u noqday ama dhiig oo kalaa buu noqday waa cadhadii uu ka cadhooday hadalkan uma qaala wuxuu yihi faman yacdilu yaa cadaalo falaya cadli yaa la imanaya in lam yacdil illaahu warasuulu ilaahiy rasuulkiisa daana cadaalo la iman oo dee imanka arrintii rasuulkay joogtay iyo qaybintii ee rasuulka ilaahay saynu soo marnay isagu qaasimaa dee ilaahay baa aka wax bixiya ilaahay dee ciidankii iyo taas iyo wax loo jideeyuu ku qaybinayaa isagoo wax loo baneeyey arrinkiisu waa daaco ilaahay subxaana watacaala waa deecayo fulin uu sharcigiisii iyo wixii uusoo waxyooday uu fulinayo marka dee taas oo kale waxay noqonaysaa dee waa haddii arrintiisan iyo waxaan uu laba yimi ama uu samaynaya ay jawr noqoto ilaahay uu adeecayey oo uu fulinayey waxyigiisi iyo amarkiisa iyo uu fulinayey ayaaba dee ficilkiisi arrintiisii jawrkaa markaa noqonaysaayo tan baa dee ta in lam yacdil illahu warasuulu inay daacadii rasuulku waa daacay ilaahay subxaana watacaala wixii ilaahay uu faray ee uu usoo dhiib taasun baanu rasuulka ilaahay fulinaya laba imanaya haddaba haddii aan ilaah iyo rasuulkiisa aanay cadl laba iman cidda cadli la imanaysa waa ta istifaamtuna waa lilinkaar istifaamta inkaarihina nafyi baa macnaheedu iyo dee maba jiro weeye ilaah iyo rasuulkiisa il haddaanay cadli laba iman cid cadli laba imanaysa qaala ibnu mascuud baa wuxu uhi suma qaala rasuulka ilaah isagoo hadalkaas dhibsaday ka cadhooday ayuu haddana muxuu yidhi yarxamu allahu muusa ilaahay waa u naxariisanayaa nebi muuse qad uudiya waa la dhibay biakara min haadaa kan wax ka badan baa lagu dhibay arrin hadalkan ninkani yidhi in ka badan baa lagu dhibayo fasabara waa adkaystay de isagana waxa igu sugan buu leeyahay arrinkiisa dayasho fiicanoo ilaahay baa yidhi fabihu markuu ambiyo sideed iyo toban ahayd ama rasul ilaahay waxa weeye tilka xujatuna ataynaha ibraahima iyo de intii kaba dambeysay sideed iyo toban rasuul uu ilaahay sheegay ayaa ilaahay yidhi de waa kuwaasi waa kuwii ilaahay hadeeye fabihudaahum iqtadi dariiqooda iyo hanuunkooda kuba dayo haddaba rasuulka ilaahay muxuu yihi waa ka ambiyadii horeba waa la dhibay adna iyagaa usu iyo daesha igu sugantaho way sabreenoo adna waan sabrayaa taas buu yihi adigu ujeedadu ninkii ma ciqaabin waxba kuma samayn waa sabrayba qaala wuxuu yihi ibnu mascuud baa odhanaya qultu waxaan yidhi laa jarama kolley laa iyadoo arrintani ay wada jirto laa jarama oo markaa jaramana dee ismi ahaan lagaba dhigo ayaa waxay kuba fasiraan laa maxaalata iyo laa mubda oo kale macnaa waxaan muroona ama waxaan dee shaki kuba jirin laa arfacu ilayhi bacdaha xadiida dee rasuulka ilaahi si u dhibsaday buu arkay iyo wixii waana taasoo waxaan dee aan beenta iyo iftirahe dadkaasi ay laba imanayaan rusushina waabay dhibsan jireen laakiin de iyaga waa kuwaa sabraya ee xilmiga iyo sabriga iyo taas intiqaam la-aanta baa sha'nigoodu ahaa haddaba laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan oo laa jarama bimacnaa laa maxaalata ama laa budda min dalik waxaa kaloo dee ay kuba fasiraan laa jarama inay bimacnaa xaqan ay tahay barhkood baa kaba dhigan laadu inay dee waxa weeyaan halkan ay anfiyeyso wax dee imika maxduuf oo arrinku saas maaho laysa dee arrinku ka maaha waxa ay sheegayaanna waa been jarama marka xaq waxa oo dee arrinkaas jarama waxa xaq ah oo ficil lagaba dhigo waxaa waajiba laa arfacu ilayhi bacdaha abadan adigu laa jarama bimacnaa xaqan le macnaa xaq waxa ah run ah oo dhab ah laa arfacu ilayhi inaanan u koriye lahayn rasuulka ilaahay bacdaha waa maqaaladan iyo hadalkan dabadeed xadiidan xadiid la yidhi inaanan soo gaadhsiinayn ayaa saxaabigeeni bal dariiq baa inoo hodho waa kan xadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana xafs bnu kiyatin can اlacmashi waa riwaayada acmasha sheegaya laakiin min alansaar ay kuma sugnayd halkan nooguma sugna bukhaari bay riwaayada ku dhan tahay can shaqiiqin shaqiiqna waa abu waailkii marka horeba sanadka hore inooguma sugnaa kunyadiisii kana waa magaciisii un can cabdillaahi qaala qasma rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam qasma faqaala rajul inaha laqismaة ma uriida biha wajh اllahi qaala wuxuu uhi faataytu nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baanu imi fasaarartuhu hadal baan dhegta u saaray waan la siraysa waxbaan adugu kula xanshaashaqayba faqadiba min dalika rasuulka ilaahay baa arrinkaa iyo hadalkaa kaba cadhooday qadaban shadiida wax marna wejhu halkii ka sirfi uuna lahaa ayuu noqday wejigiisii baa casaaday xataa tamanaytu ilaa aan ku tamaniyey ani anigu lam adkuru lahu markaan arkay dee si rasuulka ilahi u dhibsaday ilaa aan jeclaysayba ku tamaniyey inaan marka horeba uba sheegin qaala wuxuu ihi suma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi qad uudiya muusa biakara min hada fasabr muuse intan wax ka badan baa lagu dhibo u sabray bal laba arrimood maan in yar ku yar joogsanaynaa mid waa wax sharaxa ku sugan midna nebi muuse waxaa lagu dhibay maxaa dee adigu uu yahay iyadoo malaa waxaan kaba soo aragnay mid ahaan aan soo aragnay ta hore waxa weeye imaka halkan qaadiciyaad baa wuxuu kaba soo naqlinayaa uu leeyahay sharciga xukumkiisu waxa weeye ana man saba nabiya salى اllahu عalيه wasalam kafara waqtil waa la arkaa dee mujtamaceena qaybo dhan iyo dad kala duwani inay caayaanba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyagoo laga yaabo islaam sheeganayo kaas hadduu dhintayna masaajidii laba keenaye waxa weeye waxaa xukunka sharcigu iyo rasuulka ilaahay ruuxa caaya horta waa ku gaaloobaya waqutila waana la dilaya macnaa dee waa gaaloobay waa la dilay kolley waa la dilayaa bal markaa istitaabo ma leeyahay mise malaha kolley waa masalo malaha fiqhi ah aimada ay ku kala duwanya madhabka malikaduna halkan uu kuba adeegayo dee ruuxa dadkaas oo kale istitaaba iyo aqbal ma jire istitaabana mama jirta waa in la dilo unbay odhanayaan dee sandaqo oo kale ay dee kaba dhiga ama xukunkii sandaqada iyaga agtooda walowma dad kale istitaabadiiyo baabkoodi kolley aanay kaba xidhahayn laakiin waxay adigu arrintu tahay rasuulka xadiidkana laguma sheegin ninkan in la dilay laguma sheegin marka imaam azir la idhaayo oo muslim sharxiisu leeyay waana madbuuce lakiin dee sharax badan maaha in qaadiciyadna wuu sharxay oo hadalkan qaadiciyaadkan uu kasoo nago waa dee sharaxa muslim ayuu ku leeyahay labada sharaxba way madbacaysan yihiin midna almuclim bifawaa'idi muslim baa la yidhaha waa kamaaziri waana aad bay isugu dhawaayeen xagga waktigaan in kan qaadiciyaadna waa ikmaal lmuclim kitaabkiisu markaa taam yeelaya wey kitaabkiisa oo ikmaal lmuclim lakiin maaziri isaga kitaabkiisu sharaxu dee gacanta intuu uqaatay uu qorayay may ahayn darsigiisana uu dhigayey oo dee meelo qaarkoodna ka hadlayay meelana dhaafayay waa casharkii uu dhigayay kiibaa la qoray oo dee asaa dadkiisi ay ama asxaabtiisi ay qoreen oo deeto sharaxan ina soo gaadhay oo dee mee markaa ma weyna ayuu noqday dee fawaaid kala duwana hadday noqoto nawowi oo kale qaadici adna kitaabkiisaabu taaminaya xaafid maxajar fatxulbaari adigu de waa imaam bu ha lagaba soo naqliyo maaziri markaa qaadici adna kiisa waa madbacaysan yahin bal isagoo aad loo taxqiijiya dee sharaxa nawowi haka waasacsanaado meelo qaarkoodna wixii dee kuba sugnaa kolleyna uu aad bu u ictimaadsadaayo qaadigan uu idlaaqayo kol ama uu dee san uu sheegayo kol kol hadalkiisu buu ku gaabsadaase waxa weeyaan waaba isaga oo dee waa in la madbaciyay isagoo dee mujaladaad waxoogaaya ama sagaal mujalad ba gaadhay lakiin taxqiiqa in doctore adigud adigu kolley malaa iyo dabcad sida loo madbaciyaba intaas waaba ka koobnaan laasan si layahay marka la eega sidaas oo kale waxa wey haddaba isaga muxuu yihi hadal maaziriya buu soo naqliyey oo yihi waxaa laga yaabaaba inaan hadalka laga fahmin inuu rasuulka ilaahay nubuwadiisa dacneeye inuu sheegayo un cadli la-aan xaggii qismada oo kale bal waxyaaluu yidhi o lakin waxaa adigu kolley taawiilaadkii uu laba yimi ama in markan rasuulka ilaahay soo gaadhay ruux keliya warkii inuu kuba soo gaadhay oo bal markaa taa daraaddeed aanu dee ruuxa dhiiggii aan lagu daayinin shahaado keliya waxay leeyihin me de khidaab baa jiray kolley arrintan ay ka badnaatay ki ka inoo dambeeye rasuulka ilahi isagoo ag joogo dadkiina ayla joogaan icdil ya rasuulallah yihi yo itaqi lahba rasuulka ilaahi ma dirine arrinku waxa weeye kolley wuxuu u dili waayey rasuulka ilaahi tan oo kale iyadoo sida suurada inoo dambeysa bacda saxaaba ay taa dooneenba waa in ruuxani daahir ahaan muslimiintii buu kaga midiyo waa kaa ku dhex jira islaamnimo sheeganaya kuma dhex jira xataa munaafiqo hada si munaafiqiintii kaleba uu kaba yeelay weeye marka kol hadii uu maxsuub cala lmuslimiin uu yahayba ama min almuslimiin uu yahay xaaliyadiisu tabahaatee dilka uu isagu dilo rasuulka ilaahay arrin buu sheegay oo dee dadka ayaa ku taasi joogsi diintii laga joogsadaa ama erin dad la eriyay keenaysaa dadkaa ku sheekaysan ama gaaladii dadkiisu laaya asxaabtiisu laayaa si aan taasi u dhicin ayaaba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal taasi ahayle kolley lakiin arrintu hadday dee xukum taa ahaan layd waktigii rasuulka ilahay dabadiina taasimama jirta dee xukumkii unbaaba la fulinaya bal taa weeye waa hadalkan waxaan idin sheegayaa kolley qaadi ciyaad masaladan waa bastiya kitaabkiisan aada u shahiirka ah ee ashifa la yidhaaho kolley aadna u shuhuroobo dee iska daa isaga iyo shuraaxda uu leeyahay bal kutub la baxday markii dambe kutub lkhutuub la baxday ujeedada marka kitaab muslim oo kalea la dhigaya casharka ugu dambeeya ayaa de halkan inagu khatim baan idhaha iyaguna khatim bay waa khatmi bay ka tigaantahay khatmu lkitaab khutubna waa jamacun ayaa iyaga xaggoodii in casharka ugu dambeeya laga dhigaya ka hadal kitaabkii laga hadlo sheekii laga hadlo manhajyadii kitaabka laga hadlo si guudba kitaabkii lagama hadlo marka waxoogaa kutubtaasa imika madbacaysan oo saxaabi kuwa uu leeyahay marka iyo nin kale ibnu salim la yidhaha rag kala duwan baa khatmigoodii in imika khatmiga nasaa-i ee uu saxaabi leeyahy adigu rag kutub kala duwan baa madbacaysan baan leeyahay imika waxaan leeyahay kitaabka qaadiciyaad oo kale inuu kitaab diraase ahaa intaasoo kitaabo kala duwan oo khatmigiisi ka hadlaysa ayaaba jirto oo markaa taasi kitaabka kolley masalada aad buu ugu badsiyaay bal waxaa leeyahy laba kitaab oo kalea jiro baabkan oo laba nin oo isku wakti ahaa ha kala weynaadeena ay leeyihiin oo waa taqiyudiin ibnu taymiya sheikhulislaam iyo taqiyudiin isubki waa imaamka weyn maaha taajudin taqiyudiin ka ibnu taymiya maxaa la yidhaha asarim lmasluul waa calaa shatim rasuul oo kolley dabcaad kala duwan baabu yeeshay dabcaadka qaarkood dee markii aad loo taxqiijiyey waabay saddex mujaladiya baabay gaadhsiiyeen in isaguna kolley waxaanay ka bilaabantuun malaa kitaabku dee nin rasuulka ilaahay caayo taas oo kale ah in taqidin subkina kitaab buu leeyahay asayf lmasluul isaguna waa dee calaamad saba rasuul isaguna mujalad fiican ba imika waa la madbuceeye waxaan filaya mashhuur meye salim lhilaali ayaa dabcadiisa ama taxqiiqiisa lahay bal labadaa kitaab oo kale oo masaladan xagga rasuulka caydiisa iyo taa waaba dee kutub waaweyn baan leeyahay asarim lmasluulo ibnu taymiya leeyahay taqiyudiin iyo asayf lmasluulo uu leeyahay taqiyudiin isubki labaduba waa wax madbuuco ee ninkii rabaaba heli karo oo ku tacalluqsan masalada rasuulka ilaahay cayniis iyo tanbiskis iyo wixii kuba tacalluqsan oo dee kolley fawaaid badanna iyo umurka labadubana kolley qisooyin bay lahayd ta taqiyudiin isubkina waqtigiisii nin isaguna nasaaradii reer sham kaba mid ahaa oo rasuulka ilaahay wax kaba sheegay ayay ahayd taaliifkoodan ay alifeen isaguna taas bay labadaba taaliifkooda uba ahaa bal taasna way jirtaa masaladuna taqaaduciyaad halkaa ka hadla halkana bal yar khulaasadaasi baa kuwa sugan arrinta labaadeen lahaa waan isku yar baraarujinaynaa rasuulka ilaahay oo kan qad uudiya biakar yarxam llahu muusa qad uudiya biakara min hada fasabr ayuu yihi waa la dhibay hadda waxa rasul nabi llahi muusa laguma dhibay alayhi waalaa nabiyina afdal الsalaatu wasalaam kolley saddex riwaayo ama saddex arrimood baa soo aroor ayaa meesha jirta midi waa riwaayo bukhaari iyo muslimba ay nooguba soo aroorto inooguba sugan oo ah ilahay qowlkiisi ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladi kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu bal oo taasoo waa bukhaari iyo muslim kuba sugan oo inay nebigoodii iyagoo iyagu iyagoo isku dhex jira is arkaya ay meelaha ku maydhan jireen oo daqaqaawan nebiguna kaana xayan sitiran oo meel gaaru kuba maydhan jiray markii dambe yidhaaheen asxaabtiisii hadda waa kuwii rumeeyey asxaabtiisa maha faraacinadii iyo qoomkoodii maaha waa bani israail iyo kuwii asxaabtiisa weliba rumeeyey ayay yidhaaheen huwa aadaro sheeluu leeyo saasoo dee meelaha ula dhuumanaya oo ceeb uu leeyo isku qarinaya ilaahayna uu beri yeelo dhagax kala soo carray dharkii oo ay arkeen inuu wixiiba taasi waa mid oo dhagaxina uulaha kuba dhuftay taasi waa midoo saxiixay bay nooguma sugantahay mar arrin kale oo dee kolley ibnu cabaas iyo ibnu abi xakim san saxiix kaba soo naqliyo qisadii qaaruun kuba soo aroortay oo inuu qaaruun dee waa maalkiisa kuba bakhaylay iyo naag ay wax siiyeen oo yidhaaheen waxaa tidhaha uu igala zinaysiiye taas oo kale o de markii dambana ilaahay subxaana watacaala beryeelay taasna ay kaba dhalatay in bal isagii waxa weeye la khasifo isagii daartiisii oo kale bal taasna waa qiso adigu qiso labaadna qiso saddexaadna way jirta oo kolley kutubu tafsir barhkood ay sooba arooriyaan bal horta ta inoo siigon waa saxiixin haddii xataa kuwa kale ay sugnaadaanna bal waxa weeye oo kuwa arrinta kale qisada kale ay soo naqliyaan kutubu tafsirna kolley waa nebi muuse oo kale nebi haarun isaga ka hor dhintay nebi haarunna markaana maxbuuban fii qowmihi malaha qowmkiisu waabay jeclaayeen waanay ka maqnaayeen oo malaha waxbay isu raaceenoo waxay soo naqliyen ay ku yidhaaheenba muu dhiman cedaa dilay oo kale iyo de markii dambada ilaahay wax dee ku beri yeelay uu muujiyey bal iyadana qisahaan baan leeya waa dee waxyaalaha kutubu tafsiir dhaca oo kale bal tan dee saxiixayn waa taa inoo sugan tan kalena ibnu abi xatim ay wariyaan xataa hadday waxyaalahaas sugnaadaan dee inay dhibtoodii badnayd ay dhibayeen ambiyadoodii kale iyo dee isagaba ay tahay wax tanaafisaasi kama dhaxaynaye bal laakiin waxaa taa hore waa taa saxiixayn nooguma sugan baabu dikri اkhawaariji wa صifaatihim khawaarijta dikrigoodii iyo صifaatka ay lahaayeen taas buu yahay oo de waa axaadiiii marfuuc ahayd unmaha qisadoodii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa ee waa صifaatkii ay lahaayeen ee axaadiisa kuba yimi rasuulkii ilaahay waa mucjizaadkiisii waa ayay kaba mid tahay uu kaba waramay inay soo bixi waqtigay soo bixi tilmaamahooda tashadudkooda diineed waxyaalaha ay samaynayaan intuba si bal iyadoo dadkii ka maqlay rasuulka ilaahay mahay ay joogaan ay wixiiba la wada arkay iyadoo cahdigii khilaafadii raashidada ahayd ay wada jiraan intii rasuulka ilaahay ba kaba warramay de waxa weeye markaa bal caawa intan ka gaadhnaan wadaynaa habeen dambana kolley casharku wuxuu iyagu buu qaadan doonaa marka masaa-isha qaarkoodna waan yar qaybin doonaa masalada gaal takfiirkooda iyo ta kale oo casharka habeenka dambe ayaan u yar dibdhigi doonaa caaw lakin axaadiistan hore iyo waxyaalahay keenayso ayaan kuba jiri doonaa waqtigay soo baxeena si rasuulka ilahi ba ta waxay muslimiintu kala jabsan yihin oo laba kooxood oo iska soo horjooda ay noqdeen ayay soo baxeen oo waqtigii de cali bn abi aalib ciidankiisii bay markii hore taxkiimkii dabadeed ayay kaba baxeenba bal sifaadkoodna waan arki doonaa dad aad iyo aada u dhib badanna way ahaayeen iyo waxyaalahay la iman jireen bal markaa kama hor dhacayno ee waan eegeynaayo kolley muslim iyo sian uu soo arooriye riwaayaadka qaybtan iyo casharka dambeba dee waxaa la arkaa in inaan kitaab saa u ururiyey oo kale marka laga kutubtan xadiidkee dee usuusha inaanu jirin iyaga dikrigooda bukhaari axaadiid kala duwan hala wadaagsado waabay bahsanaanayaane lakiin si riwaayaadka iyo umuuruhu ay uba dhan yihiin ilaa layntii dee nahrawan ama uu cali kulaba dagaalamay intoodii badan laguba dilay iyo ay halkan inagu wada sugnaanayaan ama akhbaartooda iyo waxyaalaha ku tacalluqsan dee barhkood mualafaad gaara way udejiyeen kutubtan marka la eego kitaabkan alkamil la idhaha xagga adabka waa kitaab adab kitaab luqo weeye iyo adab iyo shicir iyo waxyaale mubaridleeyahoo kale jiskiisa dambe inta badanna kollay akhbaartoodi iyo waxyaalo ayaaba qaato oo kale o aynu arkaa dee waxyaalo badan oo macluumaadkoodiya waayo laga bilaabo waktigaas ilaa dee dawladihii isra reer bani umay o dhan iyo kolkol baaba de ciraaq looga tegi gaari jiray ay suurtagal ay ku dhawaadeenba inay wada qabsadaan oo de waxay ahaayeen un iyo kuwii kaba dambeeyeba dee shawka ama qodox ku sugan fi jibil de markaa dawla islamiya ayuun baabay ahayn ilaa markii dambe dee magrib iyo xaggaas de waxa weeyaan kollay wahran iyo adigu waa jazair iyo wixii kaba sheeye kollay dawlad weynba ay kaba aasaasmeen de kollay nimankan abaadiya la idhaahna malaa dee afkaartoodii ictidaal haba jiro oo meelo qaarkood dee waana dad fuqaha laho imaka kutub laho xataa majaamicda yimaadaba markaa fiqiga ay yimaadaba nimanka abaadiyaduba kollay de waa qeybtaas iyagii unbay malaa qeybo kamida ahaayeen waana madhabkan abaadiyada waana dawladdan cumaan de madhabkeeda rasmiga aba weeyaanba abaadiya waa de kollay taas marka waayo de waa imika koox weyn oo dhisan lakin de afkaartiin baa meelo qaarkood iyo waxyaalo ayaa de ka maaha kuwii berigaa hore dadka islaamka un leynayo waxaas bay malaa de afarti bay lakin iyagaa faraq badan yeeshayba marka qadrigii koraadba faraq badan oo si kala daran bay yeesheen oo bal waxaa leeyahay akhbaartoodii maka halkan maahe sifaadkooda iyo wixii rasuulka ilaahay sheegay ee mucjizaadkiisa ayd baa inoo imanayaan xadaثna mحamed iبn رmح بn المhاجiri qal aخbarana ly arrinkuna waa fikri o de waa wax soconayo fikrigu mah hadi adii kol laga qaalib nogo fikrigu ma joogsanayo wakti kastaba waa jiraa oo wixiina waa jirayaano haddaanay waxyaalahoodii wada jirin lakin de janibkii takfirka iyo waa kan waktiyadeedna de iskaba badanba abarana layt an yaحya bni saciidi an abi zubayr an jaabir bni cabdillah yaxyu yaxya bni saciid alanصari weeye maanta layt ibnu sacaad oo abu zubayr ka warinayo horeynu kitaabka marar usoo aragnay bal waan kasoo hadalaybo markuu layt abu zubayr kaba warinayo waa axaadiistiisi aan u tadliisin baa nidhi maanta cid baa udhexaysa yaxya bni saciid alanصari baa udhexeeya an jaabir bni cabdillahi qaala ataa rajulu nin baa yimi rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu ugu yimi biljicraanati waa markii qanaa-imtii xunayn uu qaybinayey jicraano waa meel xarabka kaba baxsan waana meel dee iyaguna ah meelaha cumrada iyo dadkii iyagu xarab ka baxaya ay kaba soo cumraystaan rasuulka ilaahayna markaa habeenkaa waabu kaba cumraystay habeenkii uu madiine ku laamayeen munsarafahu waktigii uu kasoo gadoomu kasoo laabmay min xunaynin xunayn munsaraf waa darfi adigu dee miimiyah oo darfi zamaan baan kaba dhigayna waa waktigii iyo zamankii uu kasoo gadoomay xunayn lafdigan munsarafna ee ismiga mafcuulna waa si uu kuba iman lahaa ficilkan mastarka miimigiina waa si uu kuba iman lahaa labada daraf ee makaankiiyo zamaanku markay miimi yihiinna waa siday kuba iman lahaayno marka afartuba si keliya qiyaas ahaan ugu wada yimaadaan markaa kol hadduu ficilku hulaasi ama saddex xaraf kaba badan yahay lakiin maxay noqotaa waxaa lagu kala duwaa un dee xaggii laqbada iyo siyaaquna waa kala duwaya oo haddii munsarafo imika maser ay tahay waa laabankiisiiyo insiraafahu min xunayn bay noqon lahaydba makaanna waa inoo qaban lahayd ee imaka de ismafcuul baan imala meeshu qabateen ee imaka waa waktigii uu kasoo gadoomay xunayn wa fii sabbi bilaalin haddaba rasuulka ilaahay me markaa in uu ninku u yimi waxaa marada bilaalna kuba sugnayd oo bilaalna waa la joogay rasuulka ilah fidatun lacag fidaa ayaa uu bilaal mare ku hayay wa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahayna yaqbidu waa qibdoonayay minha iyada oo lacagtan ama fidada ee maradan bilaal kuba sugan oo qanaaimtii kaba midayd ama w ayuu gacantiisa intuu geliyo wax kasoo qaadayo yucdi naasa tan maaha maba kala soocayna dadkuu siinayay faqaala ninkii baa wuxuu yihi ya muxamedu de ninkuna ninka inoo dambeeye dulkhuwaysara walow kaan markaa arrin kaleba qise ahayd lakin isagan baaba ay haddana kana kuma fasireen muxamedow ya rasuul allahi ba ma odhan icdil tanu kula khidaabay cadaalo la kaalay cadaalo fal faqaala mar qaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi waylaka hoogaage waman yacdilu yaa cadaalo falaya kuma cadaalo samayn idaa lam akun acdilu anigii oo rasuulkii ilaahay haddaanay anigu cadaalo aanan laba iman ahayn ruuxa cadli la imanayaa waa kee ma jiro wey laqad khibtu wakhasirtu waan hoogay oo waan hungoobay oo waan khasaaray in lam akun acdilu haddaanan ahayn mid cadli laba imanaya taa waa lagu dabdiya xadiidka balna wuutuu leeyahay waaba ta daahirka ama oo ay badan labadaba dabdi waa jira laqad khibta wakhasirta marka haddaan idhaha laqad khibta wakhasirta waa laqbeeyo waana macnaha daahirka ah haddii laakiin lagu yidhaha laqad khibta la yidhaaho waad hungowday nin yaho وkhasirta waad khasaartay in lam akun acdilu haddaan anigu mid cadaalo falay ahayn oo dee markaad ruuxaan cadli ahayn oon cadaalo la imanayn adigu aad ku dayanaysa taabictu uu nebigaaga yahay ee ruux khasaaray oo shaqaawa ay haleeshaaba tay marka taabica matbuucaaga uu noqdaba ruuxa aan cadaalo lahayn faqaala cumar bn الkhadaab ba wuxu uhi radia allahu canhu dacnii idaa rasuulka ilah iyo fasax weeye ya rasuul اllahi faaqtula aan dilo hada lmunaafiqa oo waxa weeyaan ficilku aad nasbisan yahay o dee fa'dan buu kuba nasbisanya sabiyada de ama antii mudmarada ahayd ee fa'dan dabadeed kuba qarsoonayd faaqtula aan markaa dilo ida oo iidan inaan dilo weeye hada lmunaafiqa munaafiqan faqaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi salawaatu llahi wasalaamu aleyh macaad allahi ilahay baan ka magan gelaya manaa waa acuudu bilahi macnuya an yataxadata annaasu dadku inay ku sheekaystaan ani aqtula asxaabi de ninkani xataa isagoon de kaa ama munaafiq ba ama ruuxaas dee de xaaladiisuba taatay ah rasuulka ilahina hadduu jawr ku tilmaamayo san uba dacnayo bal kufri la odhan karo ayaa haddana dadki waxay ku tirinayeen inuu asxaabtiisa yahay oo hadha waxaa la odhan moxamed asxaabtiisuu laaya marka in dadku waa mushrikiinta ay ku sheekaystaan inaan anigu asxaabtayda laayo taas ilah baan kaba magan galay haddana maxaa rasuulka ilahi yihi ina hada kan iyo asxaabo waa niman isaga laba mid ah waa kuwaa soo bixi doona yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqriyayaan qur-aankay aqriyayaan weliba tawaladiisay laazimayaan laa yujaawisu ma gudbayo xanaajirahum qur-aanka ay aqriyayaana cunahooda jamcu xanjar ama xanjaradii oo kale xanaajir lagu jamciyo waxay dhaha ma halkan ra'sal qarsama ama dee markaan cunaheedna meeshan soo taagan halkaa korkeeda intaas baa xanjaro lagu magacaaba ujeedadu waa cunahoodii un gurigooda hoos nooguma dhaafayo qulubtoodii ma gelayo de waxaan qalbiga gelina si aynu qur'aan wixii qalbiga gala intii anfaco xadiid ibni mascuud aan kuba soo maro nadaa'irt ninkii lahaa waxaan aqriyey subaxa khamiisiyad oo dhan ayaan ama aan ku aqriyey habeen keliya ragcad kuba aqriyay ama aan ku aqriya kii uu ku lahaa haddaba in waxa weeye wixii qalbiga galaa lagu intifaacaa arrinka waxay leeyihiin waa carabkoodan iyo aqrintoodan haba badsadeene taasun baabay ay noqonaysaa wax kaloo ay kaga intifaacayaan maba jirto waa macne macnaha labaad ee xadiidka laguma fasiray waayo de waana macne inoo iman doona halkaan wada horreysiinaynaaba ama dee kol haddii laftiga inagu soo noqon doone halkan maba dhaafaya aqrintoodaniyo camal iyo tilaawo iyaga u kor noqonaysa oo laga aqbalaya maba jirto oo meel halkaa wax sare udhaafayaba ma aha balse horena kuma daan ina laa yujaawiz yamruquuna way baxayaanoo minhu waa dee qur'aankan axkaamtiisa iyo ti ina qur'aanka tilaawadiisao mujaradi kol haddaan camalfal iyo ku dhaqan jirin kolley waxma taraysa weeye xujunbu ruuxii kuba yahay way ka dhex baxayaan waxaanay noo soo socotay min addiin iyo min alislaam iyo minhu de diintii bay ka dhex baxayaan ma islaamnimo kamaa yamruqu sahmu leebku si uga dhex duso min aramiyati waa faciila bimacnaa mafcuulo waa wixii wax lagu ganayey saydkii waad baa la toogtay wixii lagu ganay ama lagu toogtay hadduu ka dhex baxo xagga kale uga dhex baxo isagoo intaan dhiiggiiba soo bixin kaba dhex baxo wax kaga tacalluqayba aanu jirin saas oo kale xaaladooso islaamnimadka way ka dhex baxayaanba oo waxay kaga tacalluqayaan ma jirto xadiidkana riwaayaadkiisaaba ama qaybaha kale inaguma badnaan doonaan xadaثnي محamed بن المثنى qال xadaثnي cabdالوahب الثقفiي qال samictu yaحya بن سacيidi yqul أخbarnي abu الزbayr أنه samca jaaبir بn cabd للahi x وxadaثna abubكر بn abi شhaybةa qال xadaثna زayd بن الxubaabi qال xadaثnي qرة بن khاldi qال xadaثnي abu الزbayr عan jaaبir بn cabd اللahi أن النabiya slى الlه عليه وsلم kana yqsir mغanim intan horta raggana waan soo wada aragnay muhimka abu زubayrna markii hore waxaa ka warinaya yaحya بn سacيid الأnصarي imikana waxaa ka warinaya riwaayadan dambe zayd ibn xubaab qurat ibnu khaalid baa kaba wariyey xadiidka waa kii hore un rasuulka ilaahay maqaanin buu qaybinayay xunayna uu ku qaybinayay wasaaqa alxadiida marka waxa weeye waa qurat ibnu khaalid xadiidkii buu kaxeeyey oo dee sa riwaayadii horeynu soo maray ee isagu uu markaa uu kaba warinayay dee yaxya ibnu saciid halkiisiibuu la maray wey xadaثna hnaad بن الsriy qal xadaثna abوaxos عan سacيid بn masruqi waa سufyaan الthawri aabihii habeen dhaweyna ama casharka ka horeyaan soo hayna عan cabdiلرaحman بn abi نucmin عan abi سacيidi الkudriyi qaal anhu qaal bal xadiidka inoo socon doona haddii ala idha caawa waa xadiidka abu saciid اlkudri imaka inoo bilaabmayo duruqdiisa badan baa adigu inoo socon doonta haddii aan bal dhamayn karna waan eegayna haddii kalena halkii aan ku joojin karna aan kuma joojinaynaa waayo alfadiina markaa hadday soo noqnoqonayaan kollay laqbaan qeyb isaga badinayna meeraune cabdiraxmaan ibn abi nucmin lakiin caawa inoogu horeysa oo nin nin taabiciyo reer kuufo caabid ahaa caabid ahaa ay barhkood yidhaaheen ba hadii la yidhaha malakumowtii baa kugu soo socda wuxuu kusii dari kari lahaa cibaadadaas may jirteen ayuu ahaa waana nin bal matalan ay soo naqliyaan umuuraha ay kaba soo naqliyaan ay kaba mid tahay jamaajim dabadeed markii dee markaa waqcadii la baxday jamaajim ee dad badan oo qoraadii muslimiintii iyo dee taas iyana dad badan ay kuba dhinteen waana dagaal ayaama socday oo qura badanna ay raaceen markaa cabdiraxmaan ibn lashafin la odhanayay iyagoo xajaaj dulmigiisii u adkeysan waayo xajaajiya isagoo waqacad badan oo intii hore isagaa lagama xoog roonaaba markii dambe dee xajaaj iyo ciidankiisiibaa qalabadii helay oo waqcada dayrljamaajim dabadeed buu usoo galo uu wacdiyey xajaaj bay yidhahdeen oo xajaaj baa aqal madow oo ayuu kuba xidhay ma ku xidhay wuxuu islaaman halkaa shan iyo toban cishuu ku daayay iyo dee habeenadoodii maalintii dambu furay isagoo isla meydkiisa soo saaroon hala aaso muxuu baa loo galay isagoo taagan oo tukanaya ninka cunto ma jirto biyo ma jiraan aqalku waa madooye markaasuu ku yihi baxo sirxaytu shita meesha doonto mero dhaafun bal markaa waa cabdiraxmaan xadiidka afar xadiid buu kitaabkeena kuleeyo kane uhoreeyo cabdiraxmaan kolley can abi saciidin alkhudriy qaala bacata caliyu radia allahu canhu cali baa wuxuu soo diray walxaal huwa bilyamani markaa waa xunayn dabadeed weye waa de in waqtiga xajatulwadaac xataa cali wuxuu kasoo xajay dabadeed markaa sanadii sagaalaad iyabaa rasuulka ilaahay u diray markii khaalid kaba soo noqday dabadeed ayuu uba diray markaa isagoo yaman jooga bidahabatin waa qadca dahaba oo fii turbatiha ciiddeedii kusugan oo waa macdantii baa lasoo saariyay dahab bay ahayd laakiin lagama saafi yeelin oo lagama safayn ciiddii iyo wixii de halkii markii lasoo saaray ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam buu usoo diray faqasamaha waa qeybiyey rasuulullahi sala allahu alayh wasalam qadcadii dahabka ahayd bayna arbacati nafarin afar shaksi buu uqeybiyey afartu uqeybiyey oo kuwe alaqracu way idamisantay haddii markaa wahom iyagu waxa weeye mubtadaan uqadarayna haddii alaqraci la yidhahna dee halkii horan kaba bedelaynaaye alaqracu bnu xaadisin alxandaliy aqrac bnu xaadis waa tan soo aynay xandalna waa reerka jirib reer tamiim kamid ah reer xandalo la odhanayay wacuyeynatu bni bedrin xalataynu soo aragnay me cashirkii kan ka horeeyey waa kii shicirkiina fama kaana bedru walaa xaabisu lahaayo waa cuyeyne aabihii buu awowgii yahay oo cuyeynatu bnu xusin weeyaane bedr waa dee jaddu abihi alfazariyuna waa reerkoodii wacalqamatu bnu culaasata alcaamiriyu isagana calqamo horaynu usoo maro intanba waan kasoo yar waranay mualafadii markaan soo sheegaynay caamirna waa jiribkoodii ama waa reerkiiba horta guud weeye uma axadu bani kilaabin kiraabku waa jiribkoodii oo so kiraab ibnu rabiicata ibnu caamir baa la odhanaya ibnu rabiicata ibni caamir baa la odhanayo waa jiribkii hoose iyo wa zayd lkhayri ninkan baynaan hore usoo marin zayd lkhayr waxaana inoo dambaysa riwaayo zayd lkhayl oo halka racda un laam la yidhaaho magaciisii jaahiliye loo yaqaanay zayd lkhayl bu ah zayd ibnu muhalhil waana kan addaa-iyuna waa nisbadii waa qabiiladii dayi la odhanayey kollay sidani waa qiyaas ma aho ee ad markaa adday-iyo inay timaaday ahaydba ee laakiin waa tan oo xataa ibnu malik matiga alfiyadiisa abay ugu sugantay dee shaadnimadeenadi ee waa tan oo ujeedadu laakiin qiyaas maahe waa tan oo dee mishwaadi nasab bay kaba mid tahay ninkani haddaba uma axadu bani nabhan waa jiribkoodii hooso reer day waa xaatim day iyo reerkoodii iyo cali ibnu xaatim saxaabigaas dee xaatim dhalay iyo nin buu ahaa zayd lkhayl oo fardo fiican buu lahaayo dee waa dadkii geesiyadii la yaqaanay carab si guud la tirin jiray markii laba yaqaanay dadkoodii deeqsiyada ahaana waa ahaa odayaashii dee reerkoodana waa ahaa magac weynna waa lahaa markaa zayd lkhayl baa la odhan jiray fardo fiican uu lahaa daraaddeed ee waxaaba la yidhahaa rasuulka ilaahi baa zayd lkhayr u bixiyey u islaamo islaamkiisna uu fiicnaadee laakiin markii uu laamay rasuulka ilaahi kaba laamay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayuu dhintay ayuu dhintay oo ninku isagu nin markaa desa bacdalqowl baa kaba dhigay khilaafadii cumare lakiin waqtigaasuu dhintay ayay idhaahaan waana nin dee kutubu siyariya sidaa kuma soo aroortay idhaahaan markii uu islaamay oo kale waa say dee kasoo naqliyaan kutub sir rasuulku inuu kuba yidhi macnaa raggaa carbeed ee la yaqaanay ee macruufiinta ahaa de nin kastoo wax layga sheego wanaag laygu sheegayba si laygu sifeeyey si ka hooseeyaan ku arkay isaga un mooyaano isaga ujeedadu waa waxaan lagu tilmaamayey lagu sheegayo waa wax dee uu kuba sifoobay adigu bal mu hayn raggan qaarkood lama mid ahayn dee riddana may asiibine lakiin horaaba u dhintay markii uu rasuulka ilaahi kaba laabmay ayuu dhintay ninkaas sima axadu bani nabhan qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu saciid faqadibat qurayshun quraysh baa cadhootay oo waa dee mualafadii faqaalu waxay idhahdeen ayucdii miyuu siinayaa sanaadiida najdin najdi waa wixii dee dhulkan tihaamo wixii kaba sarreeye weeye najdi sanaadido jamcu sididi weeye jadidna ninka dee adigu markaa ama ashraafu lqowm qoomka madaxdiisa ahee ama odaygooda ahee adigu taas baaba la yidhaahaa dee sindiid lagu magacaabaaye ma najdi sanaadideedii iyo ashraaftoodii buu siinayaa wayadacuna anagana uuna qadinaya nagaba tegaya faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi inii anigu inamaa facaltu dalika waxaan saa u yeelay oon raggaa u siiyey liata'alafahum si aan usoo dhaweeyo qalbigoodii islaamnimada u jeclaysiiyo iyagiina markaa hadday dee raggan islaamnimo kusugnaadaan dadkii atbaacdooda ahaa ee aada u badnaayee madaxda u ahaayeen ayaa iyaguna islaamnimadkii dee kusoo raacayeen fajaءa rajulu ninun baa yimi kaulixyati garhweyn mushrifu lwajnatayni labadiisan adugu waxa weeyaan dhaban ama ay kuuskuusan yihiin oy soo taagayin alwajna siduu nawowi yidhaaho waa laxmu lkhadi buu yidhaha waa dhabanka hilibkiisa barhkoodna waxay kaba dhigaan laftan dhabanka un ama dee kaba sarraysataa laftaas ayaa yidhaaha wejna laba yidhaaha iyadu waa soo kuusnaayeen bal ama taha ghaa'ir lcaynayni indha godgodan oo indhihiisna way godnaayeen naati uljabiin waa dhaforada jabiinku waxa weeyaan oo dee jabhada laba jabin ba hareerahooda iyaguna ay soo kuuskuusan yihiin ay soo baxsan yihiinba maxluuq uraas madax xiiran faqaala wuxuu hi itaqi llah nabi maxamed buu ku odhanaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilahay ka cabsa ya maxamedu maxamedow qaala faqaala rasuul llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulki ilahi ba wuxuu hi faman yudic illaha ya ilaahay adeeci in casaytu anigu haddaan caseeyo oo rasuulkiisiya cidda ad ilaahay adeecaysaa waa ayo maba jiraan wey aya'manunii ilaahay miyuu igu aaminaya calaa ahli lardi oo dee sharcigiisii igu soo dhiibaya waa kadina soo gaadhsiiyo shareeco wax laisku aamino wixii ugu weynaabaa ilaahay usoo dhiibayba calaa ahli lardi oo walaa ta'manunii idinkuna kuwiina hadalkan lahow aydaani aaminahayn oo wax yaroo la qaybiyo adduunya aydaan iguma aaminahayn qaala wuxuu yihi waa abu saciid uma adbara rajulu ninkii baa jeestay fasta'dana rajulu nin baa fasax dalbay min alqowmi qowmkii kamida fii qatli inuu dilo yurawna waxay u malaynayeen anahu khaalid bn lwalid cumarna waan soo aragnay khaalidna bal haddaanay laba qiso kala noqon labadiiba waa wax dhacay unoo mid kasta xaggiisa u kaba dalbay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi ina min di'i haada waa ninkan asalkiisa aslu shay kollay luqaad u yimaaday tani kabantahay di oo shay wa asluh haddii la yidhaahna waa lawsaadun loo bedelo annijaar iyo annixaas iyo alsinq iyo alcunsur waa tan cunsur oo idha alciis iyo alaruma intubana waa macaani ay kuwa wada yimaadaan macnahan bay ku wada yimaadaan waa ninkan asalkiisa iyo qoomka waa kii aynu riwaaya hore kusoo marray ninkani wuxuu leeyahy asxaabi waa asalkiisa waxaa kaba mid ah oo dee isaga ashbaahdiisa qowman qowm ninkani kaba mid yahay yaqra'uuna alqur'aana wa tashadud fi maxali ayr qur'aankay aqriyayaan say noo soo socotay iyadoo carabkoodu ku qayayo aad bay tilaawadiisii ulaazimayaan laa yujaawisu haddana aanu kaba gudbahayn oo qur'aanka ay aqriyayo aqriyayo oo laa yujaawisu aanu dhaafayn qur'aanku xanaajirahum cunahoodaba aanu dhaafayn maxaa rasuulka ilahi waa tilmaamay rasuulka ilahi kuba tilmaamay yaqtuluuna way laynayaan ahlalislaami dadkii muslimiinta ahaa waa dadkii muslimiinta ahaa dhabtaa bay laynayaan wayadacuuna way ka tegayaan ahlalawthaani dadkii awsaanta macnaa iyagii shidadooda inta badanba waxay ku dhacaysaa dadkii muslimiinta ahaa dadkii gaalada ahaa kuma dhacayso kuwii awsaanta caabudayay kuwii muslimiinta bay kuma dhacaysaa waxaa bal matalan qisooyinkan dee khawaarijson iyagoo kaba mid ahaa soo noqday in cabdillahi ibn khabaab la odhanaya mina waa khabaab ibn larta saxaabigii jaliilka ah iyo cali ubadir iyo xaggooda ama ay la kulmeen iyagoo dee meel uu kolley waali kaba ahaa umuwaladana way la socotay ninkii way hayeen way qabteen de waxaanay u qabteenba inay dilaan oo kale waa dadkaa yaqtuluuna ahla alislaam markaasaa maxaa dhacay waxay soo mareen ba la yidhi nin de mala dadkaa ahla dime ahaa beertii oo nin baa xaba timira ka qaatay kii bay ku qabsadeen oo yidhaaheenba fima staxlalta bede markaa bimaali lmucaahad ama de maxaa ninkan ahlumucaahadka ah ama ahlu dime ah aad timirtiisa ku xalaashan xaba timiro afka geliyey eeti yidhi war wax ka weyn baan dii ogo waa aniga xormadaydo isagiina halkii bay ku gawraceen oo la yidhaha umuwaladadiisina way dooxeen waa ninkaas eegtaas waana tii keentay cali amiir lmu'miniin radia allahu canhu nahrawaan inuu iyaga kulaba dagaalamo intii hore o dhan de wuxuu lahaa waxaa nagu leey inu masaajidana idinma diidayno xaqii nifay aanayniba de dagaalnayni kuma bilaabayno markii iyaga ay dee tan bilaabeen ay muslimiintii laayeen ayay noqotay soo saarayo tina weydiya dhammaan waan wada dilla yidhaaheen oo markaas baa halkii way noo soo socotaa alhaad nahrawan iyo calaamo rasuulka ilaahi sheego dee ninkii kuma dhex jira inuu tilmaamo yihi ninkaasaa kaba mid ah iyo de adigu waa waxay noo dambeeya casharka kan ka dambeeya nooguma imanba waxa weeye tiibaa deeta ay noqotay in iyagii laguma dilo de badankoodni halkaa lagu dilo lakin de fikirkii baa baabiino haddana dad kalun baa samaysmay de wixii kaba baxaya wax kale une bal yaqtuluuna ahl اlislaam de waana mushkilo jirto oo waktigeednaba galabtadan iyadoo salaad casar ku jiro ayaa sheekha oo caalima oo kolley marka laeego mandiqadaasna ragga ugu muuqasho badan aha magaaladeena anagu dee kolley saddex-iyo siddeetanki iyo kolbu waxoogaa joogay isagoo kol kutubna kuba bilaabay halkan sheekh cabdiqaadir nuur ama sheekh cabdiqaadir gacmi loo dhan ayaa galabtan isagoo salaadii casar ku jira dhabarka laga toogtay oo waa salaadii oo galabtan oo kan idaacadu sheegayeen sheekh cabdiqaadir gacmi waa sheekh la yaqaano sheekh cabdiqaadir galabtan oo la dilay waa casarkii nin lala tukanayay baa dhabarka kaga dhuftay rasaasoo laleeyahy ninkii waa la qabtay lakin maxay tahay waa ninkaas da-daaba waa nin hadduu doono siddeetan jir ku dhow ama shan iyo toddobaatan oo taasa weeye oo bal waa kaas waa nin caalima tan magaaladeena ka berdgii ugu dambeysay markii shirkii raabidada waa joogay lakin waktigaa horena mar dee uu kaba mid ahaa mala dee ifta uu kaba mid ahaa halkan loo soo diray baa jirta waktigaa ugu horreysan arkay ba halka magaaladeena saddexiy sideetanki baan filahaa taqriban meelahaas aheyd kolba wax kuma bilaabay tafsir iyo kuma bilaabay bal waa nin adigu aad u macruuf aha laba yaqaanay oo taas uu gacan la-ayo gacan markaas oo sheekh cabdiqaadirka nuur faarax de waa kan allahu naxariiso walow salaad buu ku jiray oo khaatimo fiican baan leedahay waa taagnaa salaadii buu ku jiro ayar dhabarki un maxaa lagu banaysanaya dilkiisa iyo maxay keenaysaa waa dee mushkiladaa jirta weyo kalena waana fikirka dee marka la eego ruux muslima dhiiggiisi la banaysa waa marka hore dee u gaalaynaya ruuxna waa gaal buu leeyo o kale oo kaas yaqtuluuna ahl اlislaami wayadacuuna ahl اlawthan dadkii ahl awthanna way kaba tegayaan yamruquuna min alislaam islaamkii bay kaba baxayaan kamaa yamruqu sahmu min aramiyati sida leebku uga baxo wixii lagu ganayey ama waasay uga dhex baxo lain adraktuhum haddaan soo gaadhaa rasuulka ilaha yihi haddaan qolada anigu aan markaa ay soo baxayeen aan joogo laaqtulanahum waan layn qatl caadin waa qatla musaasiran an waxba ka tegin reer caadee marun baa la wada halaagay weye qatli sidaasa ayaan ulayn doonaa bal iyada taas iyo si ay horta nahrawan iyo casharkan ka dambeeya waya xadiidka inoo soconaya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالwaxid عan cmaaraة bn الqacqاc qala xadaثna cabdالرaحman بn abi نucmin qala samictu aba سacيidi الkdriya yaqul bacaa caliy bnu abi aalibin cali bnu abi aalib baa soo diray ilaa rasuuli llahi salى اllahu alay wasalam min alyamani bidahabatin qadca dahaba wa fii adiimin adiim waa haraga dee la magdiyey adiin waaba tan inaguba kolkola nidha maqruudin waa dee waxa weeyaan waa madbuuqi bilqarad geed bay qarad bay odhan jireen oo mala kulayl buu lahaayo hargahay u isticmaali jireen magdintiis xataa sacd اlqarad oo muadiniintii rasuulka kaba mid aha ama muadinkii quba ahaaba kollay nisbadu waa taasoo dee kol kolba dadka ka shaqeeya waxaa iibiyo soo guraya bay nisbada siin jireene waa geed qarab la odhanayo oo dee kolkol matal carbeed oo dee shecir baaba asalkiisu ahay idaa ma alqarid اlcanaziyu aba bidahabatin fi adimin maqruudin lam tuxasal min turaabiha aan laga saafi yeelin ciideedii qaala wuxu uhi faqad samaha waa qaybiyey rasuulka ilaahi bayna arbacatin afarin afar shaksi buu u qaybiyey bayna cuyaynata bni xusnin walaqrac bni xaabis wa zayd اlkhayl waa tii markii hore zayd اlkhayre waa kan waa magaciisii hore waa kan wa zayd اlkhayl waa zaydkii fardaha ina muhalil waraabicu ka afraad afartan kaba mid a ima calqamat bnu culaasata wuxuu aha calqamat bnu culaasa markaa alcaamiri wa ima caamir bnu dufayr se baa riwaayadan dhacday oo ama caamir bnu dufayl buu ahaa ama calqamat bnu culaasa waa laba nin oo ilmadeer ah tartan iyo munaafaso adag xagga ri'aasada reerka reer beni kilaab yaa u madax noqonaya dee umuuraha kuma tartami jiro xataa munaafaro ayaabay lahaayeen dee markaa kol dee lakala laysu taga waxay munaafaro odhan jireen oo kol kol taxkiim loo bixi jiray oo dee marka waxyaalo dee bal matalan kale kutub ladab iyo kutubta shawaahida iyo macruuf kuma ah lakin waxay culimadu leeyihin tani waa qalad camir ibn dufayl aha waktigaa maba mootanayn waana cadow ilahi waa ninkii bara macuna asxaab bira macuna laayada watay dadkii laayay weeye isagu hore u dhintay oo markaa waa kaba horreeyey ninku waa calqamat ibn culaasawn faqala rajulu min asxaabi nin rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ahaaba wuxuu yihi oo nin asxaabtii rasuulka ilahay kamid ahaaba wuxuu yihi dawa kunaa naxnu anagu waxaanu ahayn axaqa kuwa ku xaq leh bihaadaa waa qidcadan ama maalkan min haaulaai nimanka reer najdiya waxa loo qaybiya innaga kaga mudnayn qaala wuxuu uhi fabalaga dalika nabiya salى اllahu alay waslam arrinkaas nebigii bay gaadho rasuulka ilahi baa maqlay faqaala alaa ta'manuunii miyaydaani aaminahayn wa ana aminu man fi الsamaa'i cidda samada kuma sugan ama dee kollay aamintu man fi الsamaa'i si lagu fasirun bay arrintu tahay fiidaas darfiye mahay bimacnaa calaa baa lagu fasire anigoo amiinkoodii oo isagu dee ya'tiina uu ii imanayo khabaru samaa'i samada khabarkeedi iyo waxyigiiba inaloo soo dhiibe sabaaxan wamasaan qaala wuxuu uhi saxaabigii faqaama rajulu nin baa kacay kaa'iru lcaynayni indho godgodan mushrifu lwajnatayni waa dee deemankiisuna waxna ay soo taag taagan yihiin naashisul jabhasad jabhadiisuna ay soo taagan tahayba ama na kasulixyati gad badan oo maxluuqu ra's mushambaru lisar guntigana gaabsaday ayaa istaagay faqaala wuxuu ihi yaa rasuul allahi itaqi llah faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay waylaka war hoogaage awalastu miyaanan ahayn axaqa ahli lardi dadka dhulka oo dhanka ugu xaq mudsan an yattaqi allah an yattaqiya allah inuu ilahay ka cabsado dadka oo dhanka ugu awleysan miyaanan ahayn isaga ewa ahaa qaala wuxu uhi uma walla rajulu ninkii baa isrogay oo jeestay faqaala khaalid bnu lwalidi ya rasuula allahi alaa adribu cunuqo ninkan miyaanan dilayn io fasaxaynan dilo faqaala la may hadiri buu ihi lacalahu an yakuna yusalli waxaa laga yaabaa inuu tukanayo taas buu ihi qaala khaalidun khaalid baa wuxuu ihi wakam min musallin badanaa ku tukanayao yaquulu u odhanaya bilisaani carabkiisa ka odhanaya maa laysa fii qalbih waxaan aanay dhaba ka ahayn sa munaafiqiintii faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi baa muxuu ihi inii lam umar an anquma can quluubi الnaas kale aniga layma farin dadka quluubtooda inaan baadhbaadho oo ruuxan iimaankiisu ma hagaagsan yahi mise maaha kol hadduu waxaan uu daahirsaday baan ka aqbalaya inaan quluubtooda baadhbaadho taa layma amrin walaa ashuqa buduunahum calooshooda inaan dilaaciyana taas layma amrin hallaa shaqafta can qalbihi waa tii xadiidkii usaamada xafilaya malaa waa inoo horreeyay kaasi quluubtiisa calooshooda inaan dilaaciyana ujeeddadu anigu waxa ay ii muujisteen baan ka aqbalaya qalbigooda waxaa ku jirana ilaah baa kala xisaabtami haddii carabkooda iyo qalbigooda isofqsay way badbaadi haddii kalena kollay tan ilahay agtiisa ma anfacayso lakiin anigu intaas ayuu baaban kulaba dhaqmaya walaa ashuqa can buduunihim bal wax yar baan in yar cibaaro kollay akhdaa imaam nawowina dadka qaarkood dee hadal uu leeyaho halkana qalad ay kama fahmeen waxyaala ay u tiiriyeen khada isagoo iyagu ay yihiin qolooyinkaasi kollay kuwa wahamka iyo qaladku xaggooda jiro abaan in yar waayo sharaxyada haysataan dee cidda kalena kollay sharaxa ugu mashhuursan kitaabkaa shuraaxdiisa waktigii alifay ilaa maanta ee ugu mashhuursan ee ugu mudaawalo badan ee taasi waa isaga un sharaxiisane bal waa jireen nawiba halkan wuxuu kaa cabiray xadiidka inii lam umar an anquba can quluubi الnaasi walaa ashuqa buduunahum qolooyinkana sharaxa معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا ذلك فقد cصموا مني دماهم وxuu hi xadيثka معنhiis waxa weeye aniga waxa lay أمray waxaan muuqdo inaan wax ku xukumo wixii laakiin la qarsanayo ilaah baa dee arintiisa ay tahay oo ruuxa kula xisaabtamaya marka muxuu yihi كama qaala صلى الله عليه وسلم siduu rasuulka ilah yihi haddaba كama qaala صلى الله عليه وسلم uma taalo kumana xidhna hadalka intiisa hore ah umirtu bilxukmi biظaahiri wallahu yatawala saraa'ir oo markaa la yidhaaho nebigaa yidhi taas ee kama qaala sala اllahu alayه wasalam hadalka dambey u taalaa ku xidhan tahay oo ah muxuu rasuulku yidhi faidaa qaaluu dalika faqad casamuu min macnaa xadiidkan hadalkan xadiidkuu ku fasiraya waxaana uu usoo deliishaday xadiidkan kale rasuulkii ilaahay yidho kol hadday hadalkaa yidhaahaan shahaadadii yidhaahaan dhiigoodii iyo maalkoodii way iga ilaaliyeen iyo xadiidkii kale ahaa hallaa shaqaqta can qalbi waxaan taagooda horta dee waxaa laga yaabaa inaynu in badan maqalo ay badan tahay umirtu markaas dee bilxukmi bidaahir wallahu yatawala saraa'ir xadiis ahaana loo soo dhigtay horta xadiis maaha asal ahaan rasuulka ilaahay xadiis uu yihi maaha bal dee say jahaa bidadii xufaaddu ay dhahaan kutubtii xadiidkaee mashhuurkahaydna kumama sugnaa kumana sugno ajzaada mansuurada ee badan ee axaadiisa dee kolkol aimada asaanidooda kuma wariyaan kuma sugno bal markaa waxa weeyaan ana axkumu biظaahiri wallahu yatawala saraa'ira iyo alfaadaha kala duwan imaamkii weyne qaadiciyaad oo kitaabkan sharxay baa kitaabkiisa tartiib lmadaarik la yidhaha ee uu ku taraajimeeyo ku taariikhiyo maalikiyada ayuu meel kaba dhacday inuu xadiis ahaan kaba dhigay lakiin culimadu waa wahan bay yidhah inay kuma baraarujiyeen arrinta jirtaa waxa weeye cibaarada nawowi bay barhkood si kale u fahmeen waxay u fahmeen wallahu yatawala saraa'ira kama qaala sala allahu alayhi wasalam in hadalku intaa ku go-ay oo markaa uu nawowi leeyahay umirtu bilxukmi bidaahir wallahu yatawala saraa'ir kama qaala sala allahu alay wasalam si rasuulku ba yidhi o uu markaa xadiid aan jirin nawowi uu rasuulka ilaahay uba tiiriyey nawowina kolle dee taas arrintiisa ragga taas ee kaba dhacday haddee sheegay inaana waxaana asal lahayn waxaa kaba mida sakhawi kitaabkiisa almaqasid alxasana waxa isaga ku raacay markii dambe way ka dambeeyeen oo waa isaga raacitaankii caliy lqari kitaabkiisa mawduucaadka weyn laba kitaab buu leeyaho mawduucaadka uu kaga hadlo mid almasnuuc fi lkhabr mawduuc baa la yidhaha kaa isaga wuxuu ku gaabsadaa un markuu inta soo dhigtay umirtu bilxukmi bidaahir wallahu yatawala saraa'ir inuu yahay sa ciraaqi iyo kayrkii ay jazciyeen la asla lahu lakin waa mawduucaadka weyne alasraar almarfuuca ka yar cabdilfatax buguda ayaa taxqiiqiisa iyo nashrintiisa lahaa ka weyna nutfa sabaq la yidhaaho ayaa madbaceeyey ama taxqiijiye doctoora isna reer shamun ahaa bal matalan ka weyn waxaa kaloo isna jirta kitaabkan kashfu lkhafa wa muzilu ilbas la yidhaha axaadiida mushtahirka dee ka waasaxsan kitaabka sakhawi lakin kitaabka sakhawi baa asale oo ka horeeye intuba maxay kaba cabireen oo ay hadaladoodii ay soo dhigeen waxay ka dhigeen kama qaala inay hadalka hore kuba xidhan tahay markaasaa maxaa kutubtaas oo dhan dhacday ana nawiya waqaca lahu fi sharxi صaxiixi muslim cinda sharxi qowlihi salى اllahu alayhi wasalam inii lam umar ma nasu macnahu inii umirtu bilxukmi bidaahri wallahu yatawala saraa'ir kama qaala salى اllahu alayه wasalam intaha oo newowi bay ku tirinayaan wahab inay tahay inuu xadiid kaba dhigo arrintuna ma aha iyaga hadalkii kala gooyey hadalku isagu wuxuu ahaa kamaa qaaladu waa faidaa qaaluu daalika ayuu nebigu yidhi waa xadiidkan uu hoosta soo naqliyey ee mahn iyagii baa xaggoodii markaa wahamka ayaa kaba dhacay deeta keentay in nawowi loo tiiriyo si wuxuu ka dhigaya xadiid ba lagu qaldamay lakin bal waxaan leenahay isaga hadalkiisu waa halkan ee yaa loo qaadanay lakin qolooyinkiisa kitaabka haysta saas ay qoladaa ku dhacday hada idinku dhicido kama qaala sala allahu alayh wasalam inuu xadiid yahay oo hadalkiisu kaa yahay intaa ku dhaya yaa loo qaadanay cibaarada nawowi waayo waa cibaaro ixtimaal kuma sugayo la odhan karo lakin xadiidka uu soo qaada uga jeeda waa intan le hadalki marka xadiidkii baa inoo socda qaala wuxuu yihi abu mascuud baa abu saciid baa odhanaya uma nadara ilayhi wahuwa muqafin rasuulka ilahi baa xaggiisii dayay isagoo muqafin manaa muwallin qafaahu weye waa halkii dee tawala isagoo qadaadkiisa soo duway oo jeestay faqala wuxu uhi inahu yakruju min dunihaadi macnaa waa kuwan dee noociisa iyo jinsigiisa weeye mahaynu isagu wixii ay ka wada beermayaanu isagu dhalaye qowmun qowm yatluuna kitaab allahi kitaabka ilaahay aqriyaya radban xaal u yahay mid qoyan qoyaanka waxaa looga wadaa carabkoodii baa ku qoyan had iyo goor ar afkay ku hayaan dee bal waan u sahlay oo si fiican bay u aqriyayaan oo qira'adiisii bay sugeen laa yujaawisu xanaajirahum isagoon kaba gudbayn oon dhaafayn xanaajirtooda yamruquuna min addiin barhkoodi diinka adaacay kuba fasireen oo daacadii imaamkay ka tegayaane laakiin lafdi baa inoo jira min alislaam xadiidka riwaayaatkiisa kaba mid a ama duruqdiisa kaasaan kuba fasiraynaa way ka dhex baxayaan kamaa yamruqu sam oo dee barhkood baa halkan kaba qaaday inay wada ay gaala yihiin laakiin masalada waa casharka ka dambeeya taas bal kamaa yamruqu sahmu min aramiyati insha allah haddii sahmigsu uga dhex baxo ramiyada qaala adunuhu qaala lain adraktum laqa aqtulanahum qatla hamuuda caadiya hamuudna dee ilaahay uu halaagay halaag mustacila waa qatla caama ayuu macnuhu yahay xadaثna cثman بn abi shaybata qala xadaثna jarir عan cmaraةa bn اqacqaaci bhada isnaadi qaala wcalqamaة bnu culaasata oo eg cumaraة bnu qacqaac marka horeba u inoogu sugnaa sanadka waana ninkii cabdiraحman ibn markii hore cabdilwaxid baa kaba warinayay imika yaa ka warinaya jariir ibn cabdilxamid markaa shakigii ma jire calqama unbuu jasmiyey walam yadkur caamira bna dufayl wa qaala waxaanu yihi natiu ljabhati waa markay noqoto jariir riwaayadiisa can cumaara walam yaqul naashisu ljabha wazaada faqaama ilayhi cumar bnu lkhadaabi radia allahu canhu faqaala labadana way kaba dhacday baan leenahay khaalid iyo cumar ba arrintu ya rasuul allahi alaa adribu cunuqahu qaala la faqaala inahu sayakruju min dudi hada qowm yatluuna kitaab allahi layinan xaaliya isagoo sahlan dabacsan weeye oo ujeedadu u fudud oo waa hagaag qur'aankii u sugay radban qoyan wa qaala waxaanu yihi qaala cumaaratu xasibtu qaala oo markaa adunuhu qaaladaa tii horena cumaara leh maha abu saciidin uu leeyahay qaala riwaayada de cabdiraحman can abi saciid lain adraktum laaqtulanahum qatla hamuuda waxadaثana bnu numayri qaala xadaثana bnu fudayli can cumaarata bn اqacqaaci bhada isnaadi waqaala bayna arbacati nafari zayd اlkhayri whm zayd اlkhayri wlaqrac bnu xaabis wcuyaynt bnu xusn halkii cuyaynt bni bedri waa kan magaciisi magacii abi wcalqabat bnu culaasata aw camr bnu dufayl lakin waxaan leenaha camr bnu dufayl kolley ma jiro oo ujeedada riwaayadaha ku timaadeen lakiin waxay waa khada un wey waqaala nashis nashis ljam halkii naati bedelkeeda ka riwaayati cabdilwaxid sida riwaayadii cabdilwaaxid cumaare uu kaba wariyey maantana maxamed ibnu fudayl baa kaba warinaya markii horena waxaan soo arkaynay jariil ibnu cabdilxamiid وqاaل waxau yihi inahu saykرuجu min ضiء hada qوم وlam ydkur lain adraktm laaqtulanahm qatla samuuda haddii aan gaadho qatla samuud baan anigu dili doonaa taas intaas mu oran ee inta hore isaga ku kaaftoomay laftigana ku daro walow riwaayaatki ay istaba socdaanuun وxadثna محamed بن مثنى qal xadثna cabdالوahaabi qala samictu yaحya بna سacيidi qala أخbaranii محamed بن ibrahيm عan abi سلمةa وcطاء بn yasاri أnahma ataya abا سacيidi الkdriya fasأlahu عan الxaruriyaةi labada taabici baa u yimi waxay u yimaadeen abaa سacيid o waxay weydiiyeen nimanka xaruuriye la idhaah alxarura waa tii xadiis caishayn kusoo maray axaruuriyat anti inay ku lahayd camrome waxay ujeeday mucaadat alcadawiya waa qaryadii ugu horreysay isku urursadeen nimankii markii hore dee cali ibnu abi aalib amiir almu'miniin ciidankiisa iyo qowmkiisa kaba mid ahaa ee ka goostay taxkiimkii dabadeede khawaarijta asalkooda ah waa halkii ugu horreeyey kuma kulmeen hal samicta rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam yadkura waa tan su-aasheed rasuulka ilahi nimankaa sheegaya miyaad maqashay qaala laa adri anigu man alxaruuriyatu xaruuriyadu cidda yihiin ma garanaye walakinii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu yakruju fi hadihi اlummati ummadda dhexdeeda waxaa kasoo baxaya walam yaqul minha eegwaa siday saxaabada alfaada u kala duwayeen ummaday dhexdooda kasoo baxayaan lakiin ummaday kasoo baxayaan may odhan oo iyaday kaba mid yihiin oo dee minhaa waxay keenaya inay ummadda kaba mid yihin tadna waa dhexdooda iyagay ka soo dhex baxayaan bal iyada laakiin waa inoo dambeeya xukumka iyo waxooduya qowmun qowm baa kasoo dhex bixi taxqiruuna aa yaraysanaysaan salaatakum salaadiina maca salaati markaa aragtaan siday salaad ugu taagan yihin wejiyada ay madoobaadeen gacmahoodii iyo halkii lugahoodii iyo wiii jirbi ay jirifaysteen iyo halkan lugaha ay qadamka dhigayeen salaadiina waa qursanaysaan waa xaaladooda fayaqra'uuna alqur'aana qur'aankiina way aqriyaan dee meelaha mucaskaraadkoodi iyo meelahaas intaan loo soo dhaweyn baa xiin iyo sawd laga maqlayay qur'aanka ay aqriyayaan ka dawyi naxliya laa yujaawisu xuluqom haddana qur-aanka ay aqriyayaan ee waxay ku camal falayaan ama isagii bay khilaafayaan ma qur-aanka naftiisii bay ka gudbeenoo markaa cunahooda maba dhaafaya aw xanaajirow yamruquuna min addiini muruqa sahmi min aramiya sida leebku uga dhex baxo wixii lagu ganay leebnin xoogli uu ganay saas oo kale ay diintii uga dhex baxayaan fayandur wuu eegaya arami kii leebka ganay ilaa sahmi leebkiisii buu eegi ilaa nasrihi birtii buu eegi ilaa risaafihi halkan birta iyo leebka qorigu iskaba galaan buu eegi fayatamara markaasaa shaki ka geli fi lfuuqati waa halkan dee leebka dabadiisa layar dee fankorta ama dee leh iyadu layar gooye loo saarayo xadhigga halkaasoo kala fuuqa la yidhaha halkaasaa shaki ka geli hal caliiqa biha ma ku dhegay min adami shay macnu waa maxay leeb dee ruux xoog le markaa ganay oo inta ugaadhii lagu ganayay ku dhex dhacay markiiba ka dhex booday intaan uuskii iyo dhiiggii soo bixin buu ka dhex baxay leebkiisii markuu helo ayaa kuma arkayo ahar uu leeyahay dhiig iyo wax leebkii oo dhan nasriguna waa birtan xadiidada afkaga jirta iyadii buu eegayaa dhiig ma laha waxba ma laha wuxuu eegayaa risaafna waa halkan birtayaa iska gelayaan qorigu iska gelayaan halkii buu leegay talo wax ma leedo iyadna wax qoyaana iyo wax dhiigaya wax uusa maba laha markaasaa shaki wuxuu is odhanaya taloma waxbay leedahay halkan dee dabada loo saaro xadhigga loo saaro leebka oo kale xadhigga loo saaro meeshaasaa fuuqa ay ay tahay halkaasuu is odhanaya talo malaa wax yar baa jira macnaa waxa weeye markiiba uskii iyo dhiiggiiba isagoon soo bixin ayuu ka dheeriyay iyaguna saas oo kale ayay islaamnimadkii iyadoona waxay ka haysaan jirin waxay kaga dhegan yihin waxay kaga tacalluqan jirin bay islaamkii ugaba dhex baxayaano ujeedadu fayanduru raami waa ninkii leebkiisii helay ayaa wuxuu arkayaa ilaa sahmi ayuu eegaya ilaa nasri buu eegaya ilaa risaafi falaa yaraa shay-an weeye waxba ma arkayo aahaara fayatamara waxaa shaki ka gelaya fi fuuqati hal caliiqa biha iyadna mala aad bay ukafiifto hal caliiqa biha min adami shayun bal xadiidka kolley umuurihiisa kale iyo sharxiisa kaleba way inoo dambeynaya waayo riwaayaad baa inoo dambeeya inta wax kaba badan waana wax inoo socon doona haddii aan weliba habeen dama ka gaadhsiin karna weeye haddii ala idhaah allah subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna